بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن محمد الرعيني رحمه الله تعالى باب النكرة والمعرفة هذا مثكني باب النكرة والمعرفة نكرتي يا معرفتي بابكودي sheekhu bacdamaa uu soo dhammaystiray axkaamtii mucrabkii iyo mebnigii iyo malaainsarifka axkaamtoodii wuxuu doonay sheekhu halkan inuu uga hadlo macrifo iyo nakiro maxaa la yidhaha macrifo iyo nakiro maxaa la yidhaha waxaanu isimkaa usoo qaybinay mucrab iyo mebni mar labaad ayuu rabaa sheekhu inuu isimkii u qaybiyo macrifo iyo nakiro wuxuu sheekhu hormariyey baabu nakirati waalmacrifa nakiradii ayuu hormariyey liannahaa aslu lmacrifa maxaa yeelay nakiradu ayadaa asal u ah macrifada wuxuu yidhi sheekhu alismu isimku darbaani laba nooco isimku wuxuu u qaybsamaa laba qaybood axaduhumaa labada nooc midkood annakiratu nakiradiiu wa hiya nakiraduna alaslu nakiradu ayadaa asal ah nakiradu inay asal tahay waxaad ku ogaan kartaa erey kasta oo macrifo ah wuxuu hoos galaa nakiro tusaale ahaan ka soo qaad magacaaga magacaaga haddii lagu yidhaaho xasan iyo haddii adiga lagu yidhaaho xusein haddii qofkan la yidhaaho bakar kulligood magacyadani waxaa jira hal shay oo ay hoos tagaan oo nakiro ah xasan iyo bakar iyo khaalid iyo cumar iyo kulli hal erey oo nakiro ah ayay hoos galaan muxuu yahay halkaas erey oo magacyada dhan ay hoos gelayaan oo nakirada ah waa rajul sidaasaa marka waxaa lagu ogaaday macrifo iyo nakiro inay nakiradu asal tahay liannahu jamiicu lmacaarif oo dhan ayaa iyada hoos imanay macaarifta oo dhan ayaa iyada hoos tegay nakiradii midda kale marka adigu iska soo qaadid adigu markaad dhalanaysay ma adigoo macrifahaad dhalatay mise adigoo nakiro ah ya adoo nakirahaad dhalatay leanna magacba ma lahayd magacba ma lahayd qofkii su-aal kaa weydiinayana markaad dhalanaysay adigoo nakiro ah ayuu su-aaluhu ay dul meer dul meerahayeenoo waxaa la dhihi jiray hal wulida ghulaamun hal wulidat bintun ma wiilaa la dhalay hal wulidat bintun mise gabaraa la dhalay su-aalahaddani marka waxay ku saabsan yihiin nakiro kabacdiyaa waxaa timid inaad macrifo noqotay oo lagu yidhi cali bakar jaamac khaalid xasan maxmuud hindo sucaada markaa kabacdiyaa macrifo saasay marka culimmadu waxay u leeyihiin nakiradu hiya alaslu nakiradu iyadaa asal ah midda kale macrifada iyo nakirada waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin waxaa ka mid a macrifadu waa wax maxsuurahoo la soo koobi karo laakiin nakirada cid koobi kartaahi ma jirto ama macaarifta waa la tirin karaa dhowr erey oo la tirin karo oo la soo koobi karo laakiin qofku hadduu ku yidhaaho macrifo waa nakiro waa imisa ma tobanaa ma labaatana ma boqola ma kunaa milyuun miya maxay tahay lama yaqaano xuduud ma laha xuduud ma laha nakiro wa hiya nakiradu alaslu iyadaa asal ah nakiro marka maxaa la yidhaha wa hiya nakiradu kullu smin waa isim kasta isimkaasoo shaa'icin faafay fii jinsihi jinsigiisa ku faafay isimkaasoo laa yakhtasu bihi isimka waaxidun hal qof ama hal shay uusan khaas ku ahayn duuna aakhara kan kale ka sokay uusan hal shay khaas ku ahayn maxaa ka mida wadaalika ka rajulin nin iyo wa farasin faras iyo wa kitaabin iyo kitaab oo kale nakiradu rabaa sheekhu inuu kuu qeexo ama uu kuu xadeeyo maxaa nakiro layihi nakirada sheekhu uu kuu qeexay oo wuxuu ku yidhi hiya kullu smin shaayicin fii jinsi nakiro waxaa la yidhaha isim kasta oo jinsigiisii ku dhex faafay laa yakhtasu bihi waaxidun duuna aakhar shaksi khaas ku ah ma jiro oo dhihi kara shaksiga kale ereygan lama yihaahe anigaa la yidhah oy khaas ugu yahay ma jiro wuxuu tusaale sheekhu usoo qaatay ereyga rajul ereyga rajul cid dhihi karta anigaa rajul ah oo kani rajul ma ahan oo kani rajul maahan oo kani rajul maahan ma jirto zayd iyo bakar iyo khaalid iyo kulli waxay hoos tegayaan waa wada rajul faras waa la mid faras haddii la yidhaaho ayu farasaa soo gelay kitaab haddii la yidhaaho ayu kitaabinaa soo gelay sawaaءun kaana min kutubi الnaxwi oo min kutubi tafsiir oo min kutubi اlxadiis oo min kutubi alfiqhi ow gayri dalik ayu kitaab ayaa soo gelaya haddii la yidhaaho kitaab marka nakiro saasaa lagu qeexay wa taqriibuhaa taqriibu nakirati nakirada soo dhoweynteeda ilى اlfahmi fahamka loo soo dhoweeyo ay fahmi اlmubtadi qofka mubtadiga ahee naxwaha bilowga ku ah markii la yidhaaha fahamkiisa ha loo soo dhoweeyo an yuqaala waa in la yidhaaho annakiratu nakiradu kullu maa shay kasta wo shaygaasoo salaxa uu usoo bado dukhuulu اlأlifi wاllaami alif iyo laam gelitaankoodii calayhi shaygaa dushiisa inuu galo uu u soo bado wadaalika ka rajulin nin iyo wamra'atin haweeney iyo wa thawbin iyo mara oo kale wuxuu ku yidhi sheekhu si kale nakirada waa loo xadayn karaa ama waa loo qeexi karaa oo tii hore ka dhow haddii wuxuu yidhi tii hore xagga fahamka qofka bilowga ku ah naxwaha loo soo dhoweeyo qeexidda nakirada nakiro waxaa la dhihi karaa kullu maa shay kasta shaygaasoo salaxa uu soo baday dukhuulu lalifi walaami alif iyo laam gelitaankeedu u soo baday calayhi shaygaa dushiisa ay galaan alif iyo laam wax kasta oo alif iyo laam ay geli karaan ayaa nakiro leedahay wax kasta oo alif iyo laam ay geli karaan laakiin maxaa shardiga markay gelayaan alif iyo laam oo waxaa shardi ah almu'ahiratayni litacriif alif iyo laam oo macrifo saameyn ku leh oo macrifo soo kordhiya wax walboo haddii alif iyo laam macrifo soo kordhinaya la geliyo aqbali kara waa nakiro maxaa ka mid ah ereyga rajul ereygan rajul waxaanu gelin karnaa alif iyo laam alif iyo laamtaa haddaan gelinana waxbay usoo kordhin karaan oo maxaan dhihi karnaa alrajul alif iyo laamta haddaan gelina wax ma usoo kordhiyeen mise waxba ma usoo kordhin waxbay usoo kordhiyeen lannu macrifa usoo kordhiyeen haddii marka al macrifo soo kordhin karta ereyga la gelin karo ereygaas waa macrifo waxaa la mid a imra'atin iyo thawbin waxaan dhihi karnaa almar'a althawb kullina waxay usoo kordhiyeen macrifo macrifo aysan hore u haysanin ayay usoo kordhiyeen alif iyo laam maxaa baxay marka waxaa meesha ku baxay haddii ereygan alif iyo laam la geliyo aysan wax u soo kordhinayn mid noocaasaa jirte erey waxaa jira haddii alif iyo laam la geliyo alifta iyo laamtu aysan waxba usoo kordhinayn dee kaasi nakiro ma dhihi karno maxaa ka mid a ereyada aclaamta ah calamka calamka haddii alif iyo laam qaybo ka mida la geliyo waxay usoo siyaadinaysa marka maalan waxaa la arkay ereyga yaziid gabaygaana waan soo marnay yaziid oo alla geliyey ayaan aragnay oo la yidhi alyaziid ra'aytu lwaliida bna alyaziidi mubaaraka shadiida biacbaa'i اlkhilaafati kaahilu waa tii gabaygaan soo marnay hoosna hadda uu kaaga qori oo shaarixu wuxuu ku leeyahay ra'aytu lwaliida waxaan arkay waliida bna alyaziid madaxweynihii la dhihi jiray mubaarakan xaal la barakeeyey shadiidan xaal uu la culus yahay biacbaa'i اlkhilaafati madaxtinimada culaysyaalkeedii kaahiluhu garabkiisu uu la culus yahay isagoo xilkii yacnii loo dhiibay garabkiisu la culus yaho culays uu haysto hogaaminta siduu uga fekerayo oo barakaysan ayaan arkay yidhi laakiin ninkaasi sidaan hore usoo sheegnay mubaarak ma uusan ahayn shaarixuna wuu kuu sheegayo wuxuu ku leeyahay ninkan wuxuu yidhi wa kaana alweliidu faajiran faasiqan weliid wuxuu ahaa nin faajir ah oo faasiq ah tafaa'ala hadda ka hor wuxuu samasaarsaday bilmusxafi musxafka qur'aankuu yowman maalin uu samasaarsaday fakharaja lahu waxaa u soo baxay wastaftaxuu wakhaaba kullu jabbaarin canid aayaddaasaa usoo baxday famazaqa almusxafa musxafkii qur-aankuu jeexjeexay wa anshada wuuna gabyey tuhadidu kula jabbaarin caniidi fahaa ana daaka jabbaarun caniidu idaa maa ji'ta rabbaka yowma xashrii faqul yaa rabbi mazaqani lweliidu marka gabayga hoos kaaga dhigay ninkan weliida wuxuu yihi musxafka ayaan bal fiirinayaa oo aayaddii ii soo baxda aayaddaasaan xukunkeeda ahay wuuhi marka musxafkiioo sidan u laaban ayuu saa u kala furay markuu kala furayba waxaa u soo baxdaba wastaftaxuu wakhaaba kullu jabbaarin caniid min waraa'ihi jahannam waa jabbaar caniid oo jahannama ay ka dambayso ayaa u soo baxday famasaqa almusxafa ashariif musxafkii shariifka ahaa wuu dildilaaciyey markaasuu gabayganna aqriyo wuxuu yidhi tuhadidu kula jabbaarin caniidin waxaad u hanjabi jabbaar kasta oo madax adag caniidin ee qallafsan fahaa ana daaka jabbaarun anigaaba jabbaarkii ah oo caniidun jabbaarkii qallafsanaay waaba anigu yidhi idaa maa ji'ta rabbaka yowma xashri rabbigaa haddaad u timaaduu yidhi maalinta dadka lasoo shirinayo faqul dheh yaa rabbi masaqani lweliidu rabbiyow meliid ayaa idildilaaciye dheh oo rabbigaa igu dacwoy yacnaa yastahzi bikitaab illaah wuxuu ku jeesjeesi kitaabka ilaahay jala jalaaluhu maxalushaahidka marka gabayga laga deliishanayo waxaa weeye ra'aytu اlwaliida bna اlyaziidi ereygaa yaziid waa calam ala la geliyey ashaasina waxba uma soo kordhin idan marka ma dhahayno ereyga yaziid waa nakiro maadaama uu al aqbalay ma dhahayno liannahu ashaasi waxba umausan kordhin ow amase nakirada kullu maa shay kastaw shaygaasoo waqaca dhacay mowqica maa ayoladii kii makaanu dhiciddiisii dhacay yasluxu uu u suuban karo dukhuulu lalifi wallaami alif iyo laam gelitaankeedii uu u suuban karo calayhi maagaa dushiisana alif iyo laam ay galaan wadaalika ka dii dii oo kale diidaasoo bimacnaa saaxibin saaxiib macnaheeda ahaatay wuxuu ku yidhi sheekhu nakirada waxaa kaloo la dhihi karaa waa erey kasta oo mid al aqbali kara booskiisii dhacay laakiin isagu aan aqbali karin erey al aqbali kara ayuu ku macnaya oo booskiisii uu dhacay laakiin isagu daata ahaan iyo shaksi ahaan ashii ma aqbali karo laakiin wuxuu ku macno yahay mid al aqbali kara ayuu ku macnoyahay taana waa la dhihi karaa nakiro maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah hadda kitaabka naftiisa meeshan aan aqrinayno markaan fiirino maxaan idhi annakiratu nakiradu kullu maa shay kasta wey maadaasba tusaale usoo qaado kullu maa shay kasta wey shaygaasoo salaxa uu usoo baday ereygan maa oo kitaabka hadda noogu qoran waxaanu leenahay waa nakiro oo maxaa deliil waa inay nakiro tahay dee al horta ma aqbali karto maadan oo tacriifkii hore kuma rumoobay laakiin maadani waxay booskeedii dhacday shay al aqbali kara ayay ku macno noqotay muxuu yahay kaas shayda aan ku macnaynay kullu maa shay shaydaasaa waxaa aqbali kara al ayuu aqbali karaa maxaa la leeyahay shay-un ashay-u ayaa la dhihi kara kitaabkaadu misaal ahaan iyo tusaale ahaan aada usoo qaadan karta waxaa la mid oo kale tusaalaha sheekhu uu ku siiyo wuxuu yidhi kadii wadaalika kadii dii oo kale diidaasoo bimacnaa saaxibin saaxiib macnaheedii ahaatay haddaad tidhaahid jaa waxaa yimid zuu maalin maal mid u saaxiib ah ereygan zuu waxaanu leenahay waa nakiro oo maxaa u deliila de isagu al ma aqbali karo laakiin wuxuu ku macno yahay erey al aqbali karo oo ereygaas muxuu yahay saaxib saaxibaa al aqbali karo muxuunu dhihi karnaa assaaxib ayaanu leenahay maadaama marka ereygii isagu uu ku macno ahaa al uu aqbali karo isagana maxaan leenahay waa nakiro muxuu ku siiyey marka sheekhu saddex tacriif uu ku siiyey ama saddex qeexid saddex nidaam ayuu kugu qeexay sheekhu nakiradii nidaam wuxuu ku yidhi waa isim kasta shaa'ic fii jinsihi nidaamka labaad wuxuu ku yidhi annakiratu kullu maa salaxa dukhuulu اlأlifi wallaami calayhi nidaamka saddexaad wuxuu ku yidhi sheekhu kullu maa waqaca mowqica maa yasluxu dukhuulu اlأlifi wallaami calayhi wadarbu nooca noocaasoo ahaani labaad almacrifatu macrifadiiw wa hiya macrifadu sitatu anwaacin lix nooco wuxuu ku yidhi sheekhu qeybta labaad ee isimku u qeybsamayo waa macrifo macrifadu wuxuu ku yidhi sheekhu lix nooc ayay ka koobantahay lix nooc ayay ka kooban tahay macrifadu almudmaru damiirkiiw wahuwa damiirkuna acrafuhaa acrafu lmacaarifi macrifooyinka midka ugu macrifada badan damiirku uma damiirka waxaa ku xiga alcalamu calamkii uma calamka waxaa ku xiga alishaaratu ismu lishaara uma ismulishaara waxaa ku xiga almawsuulu mawsuulkii uma mawsuul waxaa ku xiga almucarafu ereyga la macrifeeyey biladaati qalabkii al ahaa lagu macrifeeyey qalab adaadka waa qalab maxaa loo jeedaa qalabkaa al al midkii lagu macrifeeyey ayaa ku xiga wasaadisu midka lixaad maa ayuu ladii kii weeye udiifa huwa maaga loo adiifiyey ilaa waaxidin mid loo adiifiyey waaxidkaasoo minhaa min almacaarifi asaabiqa macrifooyinkaas noo soo hormaray mid ka mida wixii loo macrif loo adiifiyey isaguna waa macrifo wuxuu ku yidhi sheekhu macrifadu waxay ka kooban tahay lix qaybood fiir xagga markuu marayo nakirada markuu marayo kuma dhihin annakiratu tanqasim ilaa sita ilaa sabca ilaa cashara kuma dhihin sheekh lianna annakirata laysat maxsuura liannu nakirada lama soo koobi karo laakiin macrifada waa la soo koobi karaa walidaalika sheekhu wuxuu ku yidhi macrifadu waxay ka kooban tahay lix nooc almudmaru damiirkii weeye wahuwa damiirku acrafuhaa acrafu lmacaarifi macrifooyinka midka ugu macrifada badan wey ereygan damiirka waxaa adeegsada oo sidaa ugu magacaaba culimmada basriyiinta ah culimmada basriyiinta ayaa damiirka waxay u yaqaanaan magaca mudmar iyo damiir labada magac ay ku magacaabaan amaa culimmada kuufiyiinta ayaga damiirka laba magac oo kale ayay u yaqaanaanoo waxay yidhaahaan alkinaayatu alkinaayatu walmakniyu alkinaaya walmakni labadaas eray ayay damiirka iyagu u yaqaanaan maxaa yeelay waxay ku leeyihiin makni damiirku ma cadda damiirka qofka magaciisii lama caddayn haddii lagu yidhaaho huwa isagii isagee ma maxmuuda ma jaamica ma khaalida ma bakara lama yaqaan marka waxay leeyihiin kinaayana waxaa la yidhaha wixii la qariyo oo aan caddayn marka waxay ku leeyihiin culimmada kuufiyiintu damiirka waxaa munaasib u ah magaca kinaayada wax la qariyey leannu isagiyaa qarsanoo magacii qofka lama sheegin marka waxay u deliishanayaan gabaygan ninka shaacirku uu yidhi fasarix bimaa tahwaa wadacnii min alkuna falaa khayra fi ladaati min duuniha sitru wuxuu yidhi ninkan fasarix caddee bimaa shaygii shaygaasoo tahwaa aada jeceshahay waxaad jeceshahay caddee wadacnii igala tag min alkunaa qarqarinyaalka waxbaha ii qarqarina waxa caddeeya yidhi waxaad jeceshahay wadacnii min alkunaa waxyaalaha la qarqarinayo iga daa kuwaas falaa khayra khayr ma ahaanin fi ladaati macaanyaalo dhexdooda khayr kuma jiro macaanyaalkaasoo min duunihaa macaanyaalka sukadooda sitrun astur uu ahaaday macaan daah la saarayo oo la qarqarinayo khayr ma lahane waxa bannaanka soo dhigi jiro waxaad jeceshahay oo macaani banaanka soo dhig marka kuufiyiintu gabaygan waxay ka deliishanayaan wadacnii min alkuna kuna waxaa la yidhaha wixii la qarqariyo damiirkuna qofka magaciisii waa la qariyey oo lama sheegin marka waxay ku leeyihiin magacana munaasib u ahoo in la yidhaaho almakniyu ama alkinaaya in la yidhaaho isaga meesha ugu darajo sarreeya markii lagu yidhaaho macaarifta maxaa ugu darajo sarreeya damiirkaa ugu sarreeya damiirka lannu damiirka sababta ugu macrifo badan yahay maxay tahy macaarifta sababta loo yiri damiirkaa ugu macrifo badan maxay tahy haddee macrifa marka lagu leeyahay macrifa waa oqoon horta haddii la fasiro macrifa oqoon macaariftoo dhan haddii laysku darana waxa aada loogu oqoon badan yahay waa damiirka liannahu damiirkii maxaa ku jira damiirulmutakalimaa ku jira markaad leedahay ana facaltu kadaa waxaa anigaa sameeyey oo adigu qof aad isaga macrifo badan tahay miyaa jira oad isaga oqoon badantahay zayd iyo bakar iyo khaalid iyo hindo iyo anada adiga ku tilmaamaysa yaad ku oqoon badanta anadaad ku oqoon badanta markaad leedahay anta oo khidaabkii damiirkii khidaabka ah anta adigoo qofka hortaagan aada la hadlaysid iyo markaad leedahay zaydun facala kadaa zaydaa waxaa sameeyey qofkanaad ku oqoon badanta dee waa khidaab waa khidaab haybihii markaad leedahay huwa isagii huwa shaksigii ayaa facala kadaa waxaa sameeyey macrifadii aad dhahaysay calamkii aad dhahaysay zaydun iyo khaalidun waxaad uga oqoon badan tahay damiirka gaa'ibka ah markii loo fiiriyo hadalka la daba dhigay huwa isagii ayaa tacalama naxwa naxwihii barta waa qof laysla ogyahay marka oo adu maskaxda aad ku haysid huwa markaad leedahay qof aad og tahay maskaxda aad ku haysid lidaalika sidaas ay culimmadu waxay u yidhaaheen damiirka asagaa loogu oqoon badan yahay macaarifta uma waxaa ku xiga alcalam calamkaa ku xiga ismulishaaraha waxaa ka horeeya calamka leannahu ismulishaaraha iyo mawsuulku waxay u baahan yihiin in la barto in qariino lala xiriiriyo maala aniga haddaan gacantii laabto on ku ihaaho haadaa haadaa midkani yusaafiru wuu safri doonaa intan meesha fadhiso qof aan ula jeedo lama yaqaano haadaa kan yusaafiru wuu safri doonaa laakiin markaan qariino ku kaalmeeyo oon idhaaho haadaa yusaafir kan wey qofka safri doona markaa waa la fahmi ulajeedadii idan marka muxuu u baahan yahay ismulishaaraha iyo ismawsuulku in la barto waxay ugu baahan yihiin qariino laakiin alcalam laa yaxtaaj ilaa qariino calamku isagu qariino uma baahan uma calamkii waxaa ku xiga alishaara ismulishaarihiyaa ku xiga uma ismulishaaraha waxaa ku xiga almawsuul uma mawsuul waxaa ku xiga almucarafu biladaati midkii al lagu macrifeeyey ayaa ku xiga wasaajisu midka lixaad ee ugu dambeeya maa iladii kii weeye udiifa wamaaga ilaa waaxidin mid loo adiifiyey waaxidkaasoo minhaa min almacaarifi saabiqa macrifooyinkii noo soo hormaray ka mida qeybta lixaad oo ugu dambaysa waa shantii shay oo hadda aanu soo sheegnay mid ka mida wixii loo adiifiyo shantii shay mid ka mida ayaa mudaafu ilayhi noqday kanina muxuu noqday mudaafkii mudaafkaas marka shantii shay oo aanu soo sheegnay mid ka mida loo adiifiyey mudaafkaas isaguna waa macrifo weliba waa nooca markaas macaarifta mar walbaba wixii loo adiifiyo uu ku xugun noqona maxaa ka mid a maala haddaad tidhaaha jaaa gulaamu zayd jaaa gulaamu zayd zayd addoonkiisiyaa mid haddaad tidhaahi ereygan gulaam waa macrifo limaada calama loo adiifiyey haddaad tidhaahid jaaa waxay gulaamu haada gulaamadani waa macrifu limaada ismulishaara loo adiifiyey jaaa gulaamu ladii fi daari gulaamu waa macrifu liannahu ismulmawsuula loo adiifiyey ra-aytu beyta rajuli ninka gurigiisii ayaan soo arkay beyta waa macrifo maxaa u daliila mid alleh ayaa loo adiifiyey taas marka waxay daliil u tahay macaariftii shanta ahayd mid ka mida haddii loo adiifiyo isaguna waa macrifo lixdaasuu sheekhu ku gaabsaday culimmada qaara waxay ku dareen qayb toddobaadaa jirta yidhaahay qayb toddobaad oo macrifo ah ayaa jirta yidhaahay waxay ku siyaadiyeen munaadaha nakira maqsuuda laga dhigay nakira maqsuuda oo munaado laga dhigay nakiro weeye laakiin hal shaksiyaa loola jeedaa waa nakiroo dadoo dhan loolama jeedee hal shaksiyaa loola jeedaa maxaa ka mid waxaa tidhi yaa rajulu ninkan khaaska ah adiga unban kuula jeeda yaa rajulu ninkan oo hal nin aad ula jeedaa marka dee waxay yidhahdeen haddii yaa rajulida loola jeedo hal nin oo keligiisa oo sidii nakirada lagu yiqiinay aan loola jeedin nakiro maxaa lagu yiqiinay ismun shaa'icun fii jinsihi laa yakhtasu bihi waaxidun duuna aakhara saasaa lagu yiqiinay nakiro ereygan yaa rajulu markaad leedahay nin khaasa unbaad ula jeedaa maadaama nin khaasa aada ula jeedo waxay yidhaaheen macaariftuu ka mid yahay yacni nakirada maqsuudada ah wa huwa midkan mudaafka ah oo shantii macrifada ahayd loo addishiyey fii rudbati maa iyo ladii kii darajadiisii ayuu ahaa udiifa mudaafka ilayhi maaga xaggiisa loo adiifiyey ila alisma isimkii maahane isimkaasoo almudaafa loo adiifiyey ila damiiri damiirka loo adiifiyey fainahu isimka damiirka loo adiifiyey fii rudbati alcalami calamka darajadiisiiyuu ahaaday wuxuu ku yidhi sheekhu ilaa shantii shay oo macaarifta ahayd say u kala darajo sarreeyaan waan soo baran midkaan marka mudaafka ah ee laleeyahay shantii mid ka mida haddii loo adiifiyo waa macrifo isagu darajee adag xaggee aad isagu booskuu ku jiraa xagga daraje ahaan wuxuu ku yidhi sheekhu wa huwa mudaafku fii rudbati maa iladii kii darajadiisu ahaaday udiifa mudaafka ilayh maagaa xaggiisa loo adiifiyey wixii loo adiifiyuu ku darajo yahay wixii loo adiifiyey ayuu ku darajo yahay haddii calam loo adiifiyo calamkuu ku darajo yahay matalan haddaad tidhaahid ra'aytu ghulaama zaydin zayd addoonkiisiaan soo arkay ghulaamkan inuu macrifo yahay waa la ogaaday maadaama calam loo adiifiyey darajadiisa sheeg haddii lagu yidhaahana ulaamka inuu yahay macrifu waad noo sheegtay darajadiisa noo sheeg kan ka dambeeya darajadiisuu qaadanad oo mudaafilayhgiisa oo fii rutbati alcalam calamka darajadiisa haddii lu yidhaha ra'aytu ghulaama aladii fi daari ereygan ghulaam bal darajadiisa noo sheeg waa ismulmasuul darajadiisa wixii loo adiifiyay ku darajaya mar walbaba mudaafka ilaa sheekhu wuxuu ka soo reebay ila alisma isimkii maahane isimkaasoo almudaafa loo adiifiyey ila damiiri damiir loo adiifiyey waxaan ka soo reebaynaa ku yihi sheekhu wixii damiir loo adiifiyey qaacidadii kaasi waa laga soo reebiyo ma dhahayno wixii damiir loo adiifiyo damiirku ku darajo yahay ma dhahayno taas fainahu almudaaf ila damiir midkaa damiirka loo adiifiyey fii rudbati alcalami calamka darajadiisii u ahaaday isaga hoosaan u dhigaynaa hoosaan u dejinaynaa midka damiirka loo adiifiy maalan waxaa tidhi ra'aytu saaxibaka saaxiibkaagayaan soo arkay ra'aytu saaxibaka haddii lagu yidhaahdo saaxiba fahamnay inuu macrifo yahay liannahu macrifaa loo adiifiyey laakiin darajadiisa noo sheeg ma dhahaysid damiirku ku darajo yahay maxaan leenahay fainahu fii rudbati alcalam calamkuu ku darajo yahay ayaanu leenahay sababta sidaas loo yihi maxay tahy fii rudbati alcalam sababta loo yihi maxay tahy laba sababood waxa damiirka loo dhihi waayey wixii loo adiifiyo damiirka wixii loo adiifiyo damiirkuu la eg yahay oo uu ku darajo yahay sababta loo dhihi waayo laba sabab aلsababu اlأwal qaacidadii inaysan burin oo aanu soo qaadanay qaacidadanu soo qaadanay muxuu ahaa almudmaru wahuwa acrafuhaa meesha maxaa damiira ugu sarreey haddaan idhaaho ra'aytu saaxibaka saaxiib wuxuu ku darajo yahay damiirka maxaa imanaya damiirkii wax la siman inay jiraan tow horta qaacidadii inaysan burin waa sababka koowaad sababka labaad waxaa weeye sifo iyo mawsuuf naxwaha marka la joogo maxaa lagu og yahay sifada iyo mawsuufka sifa iyo mawsuuf yani markaanu leenahay ra'aytu zaydan aan arkay zaydkaasoo alcaaqila caaqilka ah sifadaa mar walbaba la rabaa inay darajo sarrayso sifada midka hore wey oo wax laga sifaynayo waxaa imanaya haddaan idhaaho ereyga damiirka loo adiifiyey damiirku ku darajo yahay in cagsi ay dhaco oo mawsuufkii uu sifada ka darajo bato taasaa imanaya xaggee taasi ku iman kartaa waxay ku iman kartaa misaalkan ah marartu bizaydin saaxibika masaladaana sharxaaba kuu dhigayo wuxuu ku yidhi shaarixu liannahu sha'nii low kaana fii rudbati damiir mudaafku hadduu noqon lahaa darajada damiirka lamaa saxa maba ansaxdeen marartu bizaydin saaxibika taasu ma ansaxdeen haddaan sidaan dhihi lahay marartu bizaydin saydaan soo maray zaydkaasoo saaxibika saaxiibkaaga ma ansaxdeen taas maxaa imanaya haddaan idhaaho ereyga saaxib kaaftuu ku darajo yahay haddaan idhaaho maxaa imanaya ereygii saaxib inuu ka darajo sarreeyo zaydkii laga sifaynayo lannahu damiir iyo calam damiirkaa darajo sarreeya saaxibkii marka fii rudbati damiir hadduu tegey saaxibkii wuxuu ka darajo sarraynaa zaydkii ka horeeyey oo isaga laga sifaynayo waxaa imanaya marka sifo mawsuufkeedii mawsuufkii uu darajo sarreeyo taasina naxwuhu ma ogola naxwuhu ma ogola wuxuu ku yihi sheekhu lianna sifata sifadu laa takuunu ma ahaan karto acrafa mid ka macrifo badan min almawsuufi mawsuufka bal hiya musaawiyatu lahu waa inay la siman tahay fi tacriif xagga macrifaynta ow duunahu ama waa in mawsuufka ay ka yar tahay ka liidato xagga darajo ahaan ay ka sokayso فلما جعلنا المضاaف إلى ضمير midkii ضميirka loo أdifiyey markaan ka dhignay في رتبة الcلم caلمka darajadiisa markaan ka dhignay saaرa صاaحiبka wuxuu noqday مساaوiya mid la siman بزaydi زaydu la sinaana markaas waana sidii aan doonaynay sidii aan rabnay inuu زayd la sinaado ويستثناa waxaa laga soo reebaa ku yihi شheekhu مima ladيi ذukira huwa maga lasoo sheegay اسم الله magaca ilaahay ayaa laga soo reebi tacaala ku dhahaay fainahu magaca ilaahay calamun magaca ilaahay waa calam wa huwa magaca ilaahayna acrafu lmacaarifi macrifooyinka midka ugu macrifada badan bilijmaaci kulanka culimmada ayuu ugu macrifo badan yahay macaarifta culimmada dhanaa ku kulmay oo isku waafaqay wuxuu ku yihi sheekhu qaacidadii hore ayaan haddana wax ka soo reebayna qaacidadu maxay ahayd almudmaru wahuwa acrafuhaa waxaanu soo sheegnay macaarif haddii la joogo damiirkaa ugu darajo sarreeya hadalkaas aanu soo sheegnay waxaa laga soo reebi yuhi sheekhu asmaada ilaahay magacyada ilaahay haddaan hadalkii hore aanu wax ku dhisno oo nidhaaho macrifo damiir ayaa yacni macaarif oo dhan waxaa ugu sarreeya damiir hadde ilaahay magacyadiisii waa calami magacyada ilaahay oo calam ah ma waxaa damiirkaa sarreeya miya taasi suurtagal ma ah marka waa inaan qaacidadii wax ka soo reebno oo nidhaaho magacyada ilaahay oo iyagu calam ah wax ka sarreeyahay ma jiraan xagga macaarifta maxaa noo soo baxaya marka acrafu lmacaarifi asmaa ullaahi tacaala macaarifta waxaa ugu macrifo badan oo ugu sarreeya magacyada ilaahay taasaa noo soo baxaysa فإنه مxaa yeelay magaca ilaahay calamu waa calam wa huwa magaca ilaahayna acrafu اlmacaarif macrifooyinka midka ugu macrifada badan wey biاlijmaaci kulanka culimmadu ugu macrifo badan yahay waa lishidaةi tamayusihi maxaa yeelay magaca ilaahay soocnaashadiisa aad u daran wa galabati duhuurihi iyo muuqashadiisaoo fara badan duhuuran muuqasho laa yaxtamilu aan aqbali karin alkhafaaءa qarsoodi ilaa magaca ilaahay wax ka sarreeya oo laga oqoon badan yahay ilaahay subxaanahu watacaala jala jalaaluhu de maba jirtaba fa huwa bi hada almacnaa macnahan haddaan qabanno magaca ilaahay acrafu wuxuu ka macrifo badan yahay min adamiir wa gayrihi damiir iyo keyrkiisba uma damiiru alcaa'idu calayhi waxaa ku xiga damiirka u laabanaya calayhi calaa ismi اllah damiirka magaca ilaahay u laabanaya haddana ku xiga magacyada ilaahay uma damaa'iru gayrihi markaas ilaahay keyrkii damiirada u laabanaya markaa ku xiga calى tartiibi الsaabiq waa tartiibkii noo soo hormaray wa fii icraabi اlqur'aani lishihaabi اlxalabi kitaabkaas icraab اlqur'aan la yihaaho waxaa ku sugnaa oo iska leeyahay sheekhan la yihaaho shihaabudiin alxalabi ana siibaweyhi sheekhi la dhihi jiray siibaweyhi ayaa ru'ya lagu arkay fi lmanaami hurdada imaamu siibaweyhiyaa hurdada lagu arkay faqiila lahu markaasaa waxaa lagu yihi imaamu siibaweyhi maa facala allaahu bika ilaahay muxuu kugu sameeyey imaamu sibaweyhi oo markaad dhimatay ka bacdi faqaala wuxuu yihi sibaweyhi adkhalanii aljannata ilaahay jannuu i geliyey faqiila waxaa la yidhi bimaada sababta ilaahay jannada uu kugu geliyey maxay ta faqaala wuxuu yihi sibaweyhi biqowlii aniga dhihidaydaa ilaahay janno igu geliyo ina smahu tacaala magaca ilaahay acrafu lmacaarifi magaca ilaahay macrifooyinka midka ugu sarreeya oo ugu macrifada badan wey saasaan dhihi jiray markaan naxwaha akhrin jiray masale naxwuhu inuusan sahlanayn jannadaa lagu galay lanna naxwaha hadduu qofku sida ilaahay uu raalliga ka yahay hadduu qofku u aqriyo waxay ka mid tahay acmaasha jannada lagu gelay walidaalika imaamu sibohi bacda mowtihi waxaa la weydiiyey maxaad ilaahay kala kulantay wuxuu yidhi ilaahay waxaan kala kulmay in ilaahay jannada uu igeliyey maxaad ku mutaysatay wuxuu yidhi magacyada ilaahay aan weynayn jiray markaan naxwaha akrinaya waxaan dhihi jiray magaca ilaahay wax ka sarreeyaan ma jiraan acrafu lmacaarif saasaan dhihi jiray wallahu subxaanahu watacaala aclam